waddanka kenya sanadkan gudihiisa waxaa shilal ugu dhintay dadkii ugu badnaa oo tiro ahaan gaaraya saddex kun saddex boqol lixdan iyo sagaal qof marka loo fiiriyo sanadkii hore ee laba kun saddex iyo labaatankii oo ay tirada dhimashadu ahayd saddex kun boqol konton iyo kow ruux waaxda adeega booliiska dalka ee n b s ayaa sheegtay in sanadkan gudihiisa saddex kun saddex boqol lixdan iyo sagaal qof ay kenya ugu dhinteen shilal dhacay dadka ku dhintay shilalka ayaa isugu jira kun laba boqol siddeetan iyo kow qof oo waddooyinka gudbayey siddeed boqol labaatan iyo shan ka mid ah wadayaasha mootooyinka lix boqol labaatan iyo shan oo rakaabka baabuurta iyo laba boqol siddeetan iyo kow wadayaasha baabuurta intii u dhexaysay bilihii koowaad ilaa bishan sagaalaad waxaa shilalka waddooyinka waxyeelo ka soo gaartay toban iyo lix kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaal tirakoobkani waxaa shaaciyey waaxda adeega booliiska kenya xukuumadda dalkaasi ayaa walaac ka muujisay korarka ku yimid shilalka kala duwan ee ka dhacaya waddankaasi siihayaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliiska gilber masengeli ayaa walaac ka muujiyey shilalka sii kordhaya oo waxa uu sheegay in loo baahan yahay in mas-uuliyad la iska saaro xaqiijinta badqabka marka la adeegsanayo waddooyinka kala duwan darawaliinta ayuuna kula taliyay inay si buuxda ugu hoggaansamaan xeerka waaxda taraafikada sanadkii hore ee laba kun saddex iyo labaatankii tirada dadka gudaha kenya ugu geeriyooday shilalka ayaa ahayd saddex kun boqol konton iyo kow halka ay sanadkani ka badan tahay tiradaasi si kastaba dhaacdooyinkan ayaa loo aanayey arrimo ay ka mid yihiin in rakaabka iyo darawallada aynan xiran suunka gariga darawallada qaar oo baabuurta si xawli ah u kaxeeya iyo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya iyo tayada qaar ka mid ah gawaarida oo aan wanaagsanayn